الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii soddon iyo labaad kitaabka muqadimaة الxadaramiya qaala الشheekhu cabdالlahi بn cabdالرaحmaan baafadl alxadarami kitaabu zakaati haadaakani kitaabu zakaati zakada kitaabkii lagu sheegay salaada iyo zakada la xiriiriyaa waa laba ka mid a arkaanulislaamka laa tajibu zakaatu zakadu ma waajibto ilaa cala alxuri qof xora mooyaane almuslimi ee muslima oo hayriljaniini janiin mid uurjiifa keyrkiisa aan uurka ku jirin oo qofka hadduu uurka ku jiro weli ma iman adduunka weli ma dhalan xoole hadduu leeyahay zaka laguma leh uur boo ku jira xoolaha xaggee ka hela isagoo uurkaa ku jirabaa xoola lagu waqfa qof baa yihi uurkaasaan xoolaha ku waqfay ama waxaa dhahdaa waqaf baa ha dhihine maalulxamli waxa weeyaan xoole isaga ku taagan oo biirtin aw wasiyatin qofkan uurkan xoolaa uu qaadan lahaayoo cid uu dhaxli lahaabaa dhimatay xoole waxbuu ku leeyahy lakin weli ma dhalan uurka waa xoole wax ku leeyahy qofka u dhaxli lahaabaa dhintay ka hormaray uurna waa jire ayib waxaa la mid ah wasiya iyo dardaaran qof baa xoola dardaarma wuxuu yidhi waxaan xoolaha u dardaarmo ilmaha uurkaa ku jira xoolaha noocaas kale wey wadaalika arrinkaasina fii anwaacin buu ahaaday anwaacdaasoo khamsatin shan ah shan nooc oo xoolaha ka mid ah ayaa laga bixinayaa sakada lagu leeyahy marka qofka muslimkaa hadduu doono qaangaar iyousan ahan ilmo yar iyo qof waalani haddii xoole leeyihiin zakaa laga rabaa weligaa waxaa la rabaa inuu zakada ka bixiyo xoolaha cidduu weliga u yahay muslimnimaa shardiga qofka gaalka ah oo asliga ah dee hadda zaka bixi la dhihi mayo horta islaam baa ka horeysa laakiin wujuubu ciqaab ciqaab dheeraada aakhiro markuu tago lagu ciqaabaya xilligii salaadaha la tukan jiray cadaabtaa loo sii badinaya salaad kasta markay soo gasho xilligii zakada sidoo kale dayib mar hadduu soo islaamo kii gaalka ahaa wax allaale wixii hore oo dhan waa ka dhacayeen zaka deyna laguma leh salaad qalaal laguma leh soon qalaal laguma leh wax lagu leeyahay oo hore ma leh alawalukan u horeeya shantaasi alnacamu waa nicmooleyda geel iyo lo iyo ari nicmadoodaa badan fa fii kulli khamsin shan kasta oo min alibili geela ilaa cishriina ilaa labaatan geela shaatu neef aryaa la bixinaya taasoo jadacatun shaatadaasoo jadacatun ilka tuuratay ilka jabsatay ilkaha hore daateen foolashoo kale la yidhahdo waa neefkaasaa la bixinaya waa neefka ariga ow amase jadac jadacu da'nin idaha yaa kiisa ilka daadsaday ilka jabsaday oo lahu sanatun sanad jira ama lix biloodba jiraba baa la bixinaya oo iduhu xoogaa haddiiba waxaa laga yaaba lix bilood qaarkood markay jiraan in uu gaaro xilligii lagu bixin lahaa zakada waayahay ow amase waxaa la bixinayaa haniyatu macazin riyaha midooda yaa haniyada ee la soo ilka baxday ow haniyun ama kan hanigaa waa orgi oo lahu sanataani laba sano leh laba sano jira neef dhadigoo aricad ah ama mid orgiba ah baa la bixinaya idahana neef laxa oo dhadig ama mid jadacu daanin mid lab wan lagu bixin karaa geelii baa laga bixinaya geela ariga laga bixinayo ari dhadig inuu yahay shardi maaha wankii baa la bixin karaa orgiga baa la bixin karaa macnaha wey waaya taa intaa markii laynu ku sheegay shan geela waa neefkaas toban geela waa laba neef ari ah shan iyo toban geela saddex ariya labaatan geela afar ariya labaatan tirsiga ku xiga waa tana wa fii khamsin wa cishriina labaatan iyo shan geel ah bintu makhaadin baa la bixinaya qaalin ina hooya urey ah ilaa hooyadeed baa da-dan inay rinto usuu bato wey lahaa sanatun qaalintaa sanay jidha sanadkii labaadna madaxii la gasho aw amase ibnu labuunin haddaad doontidna qaalintan ratigii da-dii ka weyneyd ah da-dii hore ibnu labuun lahu sanataani laba sano jiraa baa la bixin karaa in faqadaha hadduu qaalinti waayey ratiga qaalinta la da-daa maaha ratiga ka weyn taasoo bixinaya shan iyo labaatan geela waa kuwa ka soco wa fii sittin wa halaaثiina soddon iyo lix geel ah bintu labuunin qaalina hooye caanoolaya la bixinaya allahaa sanataani laba sano jir ah hooyadeed baa yaa bintu labuuna la yidhaahdaa qaalintan waaye hooyadiisa dee inay mar labaad dhasho oo la nuuga bay yana usuu bataa wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix geela xiqatun qaalin awr mudato lahaa halaatun saddex sano jira sanadka afraad bay madaxa la gasha wey oo inay rintay usuu bataa saddex jir wey wa fii ixdaa wa sitiina lixdan iyo kow geela jadacatun baa la bixinaya oo lahaa arbacun geela afar sano jir ilka daadsatay ilka jabsatay ayaa la bixinayaa sanadkii shanaad bay madaxa gelisay wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix geela binta labuni geela afar meelood geela afar meelood ari baa la bixinayay shan markuu marayo geela toban geela shan iyo toban labaatan kow afar meeloodna neef neef baa la bixinayaa shan iyo labaatan bintu makhaado lix iyo soddon bintu labuun lix iyo afartan xiqo koob iyo lixdan jadaco oo xabad xabad da-daa kala weyn afartii hore iyo afartan siddeed meelood soo maha laba labo isku bedelaya hadda toddobaatan iyo lix geela waa bintaa labuunin laba qaalmood ilmaa ilmacaan hooy waxa weye bintaa labuun ah caana hooyey ah waa ka wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow geela xiqataani baa la bixinaya laba qaalmoodoo awr mutay meesha waa beer laba qaalmood laba meeloodoo kalea kuu haray wa fii miatin waxida wa cishriina boqol labaatan iyo kow halaau banaati labuunin saddex qaalmoodoo banaatu labuuna baa la bixinay ilmahooya caanooley baa la wa fii miatin wa halaaiina boqol iyo soddon xiqatun baa la bixinaya qaalin xiqa ah iyo wa bintaa labuunin laba ilmahooya caanooley ah boqol iyo soddon boqol iyo soddon tee meelood loo qaybinaya konton xiqo ka bixi maxaa soo haray boqol iyo soddon konton baa la jira siddeetan soo maa siddeetankaas labada qaalmood afartankiiba waa bintu labuun uma fii kulli arbaciina mar hadduu halkaas soo gaari geelu afartanka sax afartanka sax bintu labuunaa la bixinaya toban toban baa markan tirada loogu daraya wa fii kulli khamsiina kontonka sana xiqatun baa la bixinaya marka meelaha saddexdaa ee bintulabuunada la bixinayo boqol labaatan iyo kow waa meel ilaa boqol iyo soddon bay soconaysa wixii ka dambeeya afartan kasa bintulabuuno konton kasana xiqo toban toban baana geela loogu darayaa markaas toban wixii ka yar waa cafis boqol iyo afartan afartanka bintulabuuna bixi labada boqolku waa laba kontonaade laba xeqo bixi boqol iyo konton saddex qabix waayahay waman faqada qofkii waaya waajibahu waajibkiisii waaya muxuu ku waajibay saacadda waa korayaa ilaa aclaa mid ka sareeya minhu isaga dhan kor buu u baxaya da-dii la rabay baa la waayay geela kuma jiro da-da ka sarreysa ha bixiyo dabeedna waxbaa loo celinayaa dowladda islaamka laantaa saka uruuriska waaye qeybta geela dadka ka qaada baa waxay u celinaysaa xoolaha ka raacay ilaa da-dii laga rabay da ka badan ba baxshay moogta ka weyn xiisa la qaadanaya ninka cadaalad weeye waa akhada wuxuu qaataa shaatayni laba ariya oo kal udxiyata udxiyadoo kale ah aw amase cishriina dirhaman labaatan dirham oo islaamiyatan islaamiye ah dirhamka islaamiga ah ayuu qaadanaya ama laba neefo ariya loo celin ama labaatan dirham baa loo celinaya khalaas halkaasaa warkiisu ku dhammaado ow amase haddii kale kor buu u baxaa soo maa da weyn buu baxsha ow amase nazala waa degaa ilaa asfala minhu da ka yar buu bixinaya qaalintii la rabay midda ka yar waa acdaa isagaa bixinayo dhiibaya bikhiiratihi doorashadiisa khiyaarkiisa wuxuu ku bixinaya shaatayni laba ariya ow cishriina dirham ama labaatan dirham dowladda iyo dalaanta saka ururisku dhihi mayaan annaga lacagtaan rabnaa ari ma kaxayn karna naga dhaaf ama ari baan rabnaaye lacag naga dah isagaa sow doorto kow labadooda bixinayo buu dhiibayaa isagaa ku daraya da hoose hadduu baxshay da kore hadduu qaatayn isagaa loo celinaya waa intaas waaya wuxuu yidhi faslu fii waajibi lbaqari lo-da waajibkeedaa laga hadlaya wa fii halaaثiina soddon lo-ah oo soddon oo min albaqari lo-ah tabiicun baa la bixinaya dibi raacaya hooyadiis waysan ka harin ibnu sana weeye sana jir aw tabiicatun qaalin lo-ah hooyadeed daba gasha bintu sana sana jir wey marka dibi iyo qaalin dee dadku qaalintay jecel yihiin hadduu qaalinta baxsho waa zaada khayran a mid fiican bow isagaa tii fiicnayd kusii daray wa fii arbaciina afartan lo ah musinnatun baa la bixinaya qaalin musinno ah oo lahaa sanataani qaalin ilkaheedu wada dhammaystirmeen ayaa la bixinaya wa fii sitiina lixdan lo-ah looda hadda waa yaraata tabicaani baa la bixinahaya laba dibi soddon iyo soddon uma fii kuli halaaثiina intaa ka bacdi soddon kasta tabiicun dibi tabiica wa fii kuli arbaciina musinnatun baa la bixinaya fasl fii zakaati اlghanami ariga zakadiis wa fii arbaciina afarta fartan dago fartan ariya shaataa la bixinaya wafi maya wa fii arbaciina afartan shaatan oo ariya shaatun baa la bixinaya shaatan shaatun wey arbaciina wa fii arbaciina afartan shaatan oo shrii ari ah shaatun baa ah nif ariya la bixinaya hadduu ari cad yahay laba sano waa inuu jiro hadduu ida yahana hal sano ilaa intee hal neef la wadaya ilaa miatin wa ixdaa wa cishriina ilaa laga gaarayo boqol labaatan iyo ko boqol iyo labaatan iyo ko ma la gaaray fashaataani laba kowdaasa ku daras fashaataani baa la bixinaya labo ariya wa fii miatayni laba boqol iyo wawaaxidatin kow laba boqol iyo kow alaatu shiyaan saddex ariyaa la bixinaya wa fii arbaci miatin afar boqoloo aryana arbacu shiyaahin afar arya uma fii kulli miatin boqol kasta oo ariya shaatun baa la bixinaya boqolkii ariya shaataa la bixinaya shaataa la bixinaya kun ariya toban neef baa la bixinaya boqol boqol u xisaabi salow sharaxa ka qabtay lambar saddex wuxuu yidhi ninka xoolihiisu hadday kala joogaan meelo kala duduwan waxay ka dhigan tahay iyagoo isku hal xero ku jiro oo kale reerkan labaatan ariya halkan joogo xagga toban baa u joogo xagga labaatan kaleo xagga soddono maxaa la samaynayaa isagu soo ma leh iyagoo isku xero ku jiray ka dhigan yihin tusaale low malaka arbaciina shaatan fii beledeyni afartan ariyoo leeyahay laba magaaloay kala joogaan zakadii baa laga rabaa dhihi mayo kana labaatan waa ka yiriyo zake ma dhamo kana labaatan waa ka yiri zake ma dhaman dhihi mayo isku tiri waa masale muhiima siddeetan buu leeyahay ka war laba magaaloay kala joogaan afartan kaasna neef ka bixi miyaa la dhahaya afartan kaasna neef maya nin baa wada leh hal neefaa lagaa wada rabaa laba reer buu leeyahay ninba oo midba xoogaa u xeraysa wixiise isagaa leh saasaa lagu maamulaya waayahay sidaa markii la yidhaahdo marka wixiisi isagaa saa u leh hadday doonaan meelo kale fog ha joogeen gobollo kale fog arigu ha joog faslun fii bacdi maa yatacallaqu maa bimaa mara wixiina soo maray yaa waxyaala ku tacalluqayaa laga hadlaya qayb ka mid ah walaa yajuusu ma bannaana akhdulmaciibi mid ceebaysan qaadidiis mid ceebaysan neef ceebaysan in la qaado min daalika kaa xaggiis akhdulmaciibi oo min daalika ilaa idaa kaanat inay tahay mooye nacamuhu nicmooladiisu maciibatan mid wada ceebaysan kulluha dhammaanteed xoolahoo dhan hadday ceebaysan yihiin kulligood dee neef ceebtii la wadaago bixinaya ilaan waa wada jiran yihin ama waa wada ceebaysan yihin laakiin xoolihii ma wada ceebaysna neef ceebaysan bixin maayo kadaalika waxaa la mid ah almiraadu midda xanuunsan haddaysan wada xanuunsanayn neef xanuunsan bixin maayo walaa yajuusu ma bannaana akhdu dakari neef lab in la qaado ilaa fii maa taqadama wixii hadda noo soo hormaray mooyaane oo geela ariga laga bixinayey neef lab waa noqon kari neef lab waa noqon kari waa masalo wa ilaa idaa kaanat kulluhaa nica nicmooladiiso dhan inay tahay meeye dukuuran wax wada lab waxaa meesha u joogo dhan waa orgiya wanan hooyooyinkii baa baaba-ay ba bahal mayaa cunay mise sanba baa laayay mise waa baabee xarihii baa u haray maqashii baa u hadhay waa wada orgi iyo wanan waaye dee kuwan waa wada lab yihiin soo ma wax lab markaas wuu bixin karaa wax haystaba wax wada lab wey waaye dhowr masalo waxaa jira neefka lab la bixin karo hadda labadaa masalo ka sheeg dayib masaa-il kalena waa jiraan lagu daro oo wuxuu yidhi walaa akhdu sakiiri neef yar in la qaadana ma bannaana ilaa idaa kaanat kulluhaa sikaaran dhammaanteed inay wada yaryar dhahay mooyaane waata anda mihaalinaba xoolahii neef yar la qaadi maayo haddii laakiin wuxuu haysto dhan wax wada yaryar yihiin dee midii yaryareed waa laga aqbalaya dayib xooluhu hadday wada fiican yihiin ama kuwa fiican iyo kuwa ceebaysan iskugu jiraan ama kuwo jiran iyo kuwa caafimaad qaba ama kuwa lab iyo kuwo dhadig ama kuwa yaryar iyo kuwo waaweyn neef lagu gudo zakadii oo fiicanna laga helayo neef nadiifaa laga qaadayaa qofkaas neef ceebaysan laga qaadi maayo ama cillad leh ama yar ama jiran waay laakiin qiimahii baa la isku fiirinaya afartan ari oo haysaa labaatan waa fayooda labaatanna ma fayooba qiimihii baa la isku fiirinaya wuxuu soo wadaba wuxuu yidhi waxaa ka mid a ninkii arigaba la rabay inuu baxsho geela meeshuu neef ri ka bixin lahaa rati baa ma bixinayaa bay rati ayaan bixinayaa ibnu labuun buu baxsho arigii waa iska daayo walow ishtaraka ihnaani laba hadday sh- wadaagsadaan ku shirgoobaan oo min ahli zakaati dadkii zakada ehelkeeda ahaaya hal sanad baa waxaa iskugu jiray fii nisaabi nisaab wajabad calayhima labada dushooda waxaa ku waajibay azakaatu zakaa ku waajibay hal nin baa zakada bixinaya xoolo isku daaq ah isku foof ah isku ra- uu raac qof raaco yaa isku qoor ah isku meel ka caba isku meel lagu liso marka mid hadduu baxshan kan kaleo intu u celinaya inta ka raacday faslu fi shuruudi zakaati اlmaashiyati xoolaha za- maashiyada ayo foofa maashiyada xoolaha zakadooda laga hadlaya shuruuda in la- shuruudu wujuubi zakaati اlmaashiyati zakaatulmaashiyada wujuubkeeda shuruudeeda mudiyu xawlin sana tegiddi wey kaamilin dhamaystiran mutawaalin xiriira fii milkii qofka milkiisa xoolaha nool sanad waa inuu hayo xiriira ilaa fi nataaji baa laga soo reebayaa kuwa dhashay mooyaane fa yatbacukaas wuxuu raacayaa al ummahaati hooyooyinkii dhacay hooyooyinkii dhalay buu fil xawli ku raacaya xoolahan hadda dhaldhashay iyaga la dhihi mayo maqashaan sanad ma lahaye la dhihi maayo hooyooyinkood sanadkoodii baa loo tirinayaa oo waa maxay xoolo nisaab dhan ba awal hayey marka hore waa inay nisaab dhammaayeen afartan ariaba ka soo qaad kow sanadkii dhexdiisii baa xoolihii arigii dhalay afartankii qeyb ka mid a ama waxaaba maalan boqol iyo wuxuu haystay labaatan ariya hal neef buu bixin jiray sanadkii dhexdiisii baa wax dhasheen neef iyo laba iyo waxbaa dhalay neefba ka soo qaad tiradan timidna waxay keenaysaa sako neefka roondilo kay dhahan weye reer miigu hartaa yaroo soo dhalatay hadda boqol iyo labaatan maxay ku noqotay boqol iyo labaatan iyo kow laba neef oo sakaa baa laga rabaa neefka weyn bay sababtay weye laba neef buu bixinaya markaa ariga waxaa kaloo shardiya laakiin isagoo qofku soddon ari haysa haddii toban ne- xarood u dhashaan la dhihi mayo afartan bay noqday bixi la-anna sanadkoo dhan ma hayn wax nisaab dhan ma haysan wa an takuuna waa inay tahay saa'imatan mid foofays oo daaqays fii kale-in daaq mubaaxin bannaan sanadkoo dhan waa inay dhirtaa ilaahay soo daaqayso xirmooyin iyo caws loo gadaya iyo ee wax noocaas hadday daaqayso maya xoolo foofo ma waa an yakuuna sawmu waa inuu yahay foofku min almaalik kii lahaa waa inuu xoolaha foofsado falaa zakaata zaka ma aha fii maakii saamad binafsiha nafteeda iyadii u soofta aw asaamaha uu soofiyo yaa kayrulmaalik kii lahaa nin aan ahayn waaba mid dhacayba xoolaw dhacaybu iska soofinaya waxaa la rabaa maaligu inuu soofiyo ama wakiilulmaalig ama weliyulmaalig ya ama xaakimkii baaba soofiyey iyo wixii la mid ah maxaa yeeley maaligii baa maqan waa laa takuuna waa inaysaan ahayn xoolaha asiyad ah caamilatan mid shaqaysa fii xarfin beer aw naxwihi wixii- iyo wanaxwihi wixii la mida xoolahan xoolo u shaqeeya qof kale waa inaysan ahayn ama u koraysan awrtii iyo dibidii iyo wixii xataa dhadig iyo laba waxay doonto ha noqotee wixii shaqeeyo oo la raranayo oo la dhaansanayo oo adeegaa kale ku jira waa inaysan ahayn allaa takuuna caamila waa inaysan ahayn fii xarfin beer iyo qodideed iyo wanaxw wixii la mida ee waa maxay xoolaha aan hawshaa qaban waa inay yihiin waayahay annawcu haani shantii nooc nooc baan soo qaadan sakadu ka waajibaysa nooca labaad waa kana baabu zakaati nabaataat wey nabaataat wixii ah raashinkii wey sakadiisa wey laa tajibu ma waajibto ilaa fi laqwaati waxa la quudaysta mooyaane wahiya taasina min ahimaari xaalay ka ahatay xagga midhaha arudabu waa rudabka oo timirta ka yimaada iyo walcinabu cinab sabiibkaa ka yimaada wa min alxabi raashinka xaggiisana alxindatu qamadigii iyo washaciiru heedii iyo waluruzu beriiskii iyo wasaa'iru ma shay inta soo hadhay weeye yuqtaatu la quudayso fii xaalilikhtiyaari doorashada xaaladeeda xilliga qofka caadi khiyaarkiisa ah waxa loo karsadoo loo quudayso weeye ee waxyaalo xaaladi keentay sida qof xulbad iyo wax la mida iyo zaka lagama rabo wanisaabuka nisaabkiisuna khamsatu awsuqun waa shan rati rar kullu wasqin rati rarkasaa situuna saacan waa lixdan saac wasaacuna arbacatu amdaadna weeye walmudduna ridlun wa huluthun weeye rodol iyo rodol saddex meelood loo dhigay meeshiis loo qaybshay meel ka mid a bilbaqdaadiya magaalada baqdaad caasimadda ciraaq waay wa yuctabaru daalika arrinkaa isagaa waa la fiirinayaa raashinka bilkayli beeg tamran ow zabiibe beeg iyo miisaan baa jira beeg baa la fiirinaya isagoo timira ama isagoo zabiiba tamran xaaliyo ow zabiiban inta tamara hadduu timiroobo oo timire ka mid timaado noocan aw tazababa uu zabiibooba uu zabiib ka yimaado ilaa labadii mirood weeyaanoo lagu soo sheego rudabkii iyo cinabkii nooca timirtu ka timaado iyo nooca zabiib ka yimaado wa ilaa haddii kale timir iyo zabiib kama yimaado fa rudaban xaaluu yahay iyo wa cinaban isagoo abaa la fiirinaya rudab ahaantiisa iyo cinab ahaantiisa wa yuctabaru lxabu xabadda oo raashinkaana waa la fiirin musafan xaa layahay mid la saafi yeelay min atibni qubka ama waagada ama qolofka qalfoofka laga saafi yeelay oo laga saaray qishriga weeye aan la cunin wuxuu yidhi walaa yukamalu lama buuxiyo lama dhammaystiro jinsu nooc bijinsin nooc kale laba nooca aan shaqo isku lahayn la isku buuxin mayo beriis iyo galley ama digir laba kale nooc wey laba jinsi laba kala duwan wey ha laysku daro zake ha buuxsheene la dhihi mayo laakiin waxaa laysku darayaa waa tano wa tudamu waa laysku dumayaa alanwaac noocyaasha bacduhaa barkeed ilaa bacdin barka kale wixii isku nooca noocyaasha waa laysku darayaa laakiin wax laba kala jinsi ah oo aan shaqo isku lahayn iyaga la ysku dari mahayo lanna shaqaba iskuma leh waaya tusaale timir iyo zabiib las- laysku kamili maayo laysku buuxin maayo laakiin wixii anwaaca noocyaala waa laysku daraya nooc wanaagsan iyo nooc liita midab noocaan iyo midab kale waxaas waa isla sidii timirtii oo noocyo kale ah waa isku jinsi wey waa isku timir walcalasu wey waxyaalaha laisku darayo kuu sheegay laisku dumayo wayudamu waa la dumaa alcalasu waaya ila alxindati qamandigii baa loo dumhaya iyada waa quud oo sanca alyaman yaman sancada ku taala baa laga helaa taa waxaa loo dumayaa xindadii ilal xinda qamadigii waa laisku buuxinaya waa isku noocu wuxuu yidhi waa yukhrij wa yukhraju waa la bixinayaa min kullin mid kasta biqisdihi inta ku soo aadda in sahula hadduu sahlanaado noocan intaana ku soo aaday noocan kalena intaan ilaa waa kala badan yahay raashinku midba inta kusoo aadaa la bixinaya labadii nooc wax laga baxsho wa ilaa haddii saalanaan weydo ukhrija waa la bixin min alwasadi dhexdhexaadka walaa yudamu lama dumo hamaru caamin sanad mirihi ilaa aakhara sanad kale mirihi sanadka hore intaana ii go'day sanadkaana intaan ha laysku daro halaiskaga saka baxsho ma jidho waxa weeyaan sanadka sagaarkiisaa loo fiirinaya in wixiisu sakada gooyaan iyo in kale geedka laba jeer mireeye sanadkii waa la mid waa mireeye waa la jaray misna waa mireeye waa la jara waana isku san laba jeer buu sanadkii baxaa laysku dumi maayo miro kasta oo ka yimid waxay ka dhigan tahay sanad gaara wax ka yimid ilaa sanadkiiba labada jeer midhaha keenaay wakadaalika sidaasoo kale azarcu zarcigii baa la mid oo laysku dumi maayo waay noocyadii zarciga wixii ka baxay raashinkii ka baxay iyagana laysku dumi maayo wa yudamu waa la dumaa famarulcaami sanad mirihiis iyo wa zarcuhu sanad zarcigiis bacduhu barkiis ilaa bacdin barka kalaa loo dumahaya isla sanadka gudihiisii weeye anaa waxa weye isku xilli goyntiiba isku soo gaaray marka beerta la jafayo la goynayo waa laysku dumayaa markaas muhiimadduna waa xilliga goynta caam waxaa la yihahdaa labaiyo toban bilood oo bilaha carabigaah waay sidaas baa laiskugu dumaya wuxuu ku daray maxaa laga bixinaya sarcigi faslu fii waajibi maa dukira wixii lasoo sheegay maxaa wixii ka waajibay iyo wamaa yatbacu waxa raacaya wa waajibu maa shariba wixii ku cabay waajibkiis bigayri ma'uunatin kharash la-aan wixii ku cabay beerta kharash la-aan lagu waraabiyey oo kharash la-aan waase roob baa ilaahay ku waraabiyey webi baa ilaahay ku waraabiyey dee waxaa weeye maagadyo biyo iska dareerayaan baa ilaahay ku waraabiyey kanaalla dhulka hoostiisa laga soo jeedaa ilaahay ku waraabiyey alcushur baa la bixinaya toban meelood meel raashinka soo baxay toban meelood meel u qaybi meel baa la bixinaya markuu gaaro intii laga rabay ayb wamaa suqiya wixii lagu waraabiye bima-uunatin kharashna ka nawaa nawaadixi waa kuwa wax waraabiyo oo kale awr baa biyaha loogu dhaamiyaa dameeraa loogu dhaamiyaayo baqal baa loogu dhaamiyaayo fardaa loogu dhaamiyaayo booyad baa loogu dhaamiyaayo motoor baa loo shidaayo waxay doontaa noqoto nisful cushri baa la bixinaya cushurkii tii hore la bixinayey niskiis ninkaa kharash baa galay nisa loo reebo wey wamaa suqya wixii lagu waraabiyey bihimaa labadaba biilana waxaa lagu waraabiyey biyo aan kharash ahayn raxmad ilaahay biilana waxaa lagu waraabiyey kuwii kharashka ahaa sawaa'an si isku mid ah waa isleegyihiin intuu kharashka beerta ku baxday iyo intay kharash la-aanta ku baxday ow ashkala ama waa ishkaal geliya waa la kala garan waaye kaasna waxaa la bixinayaa alaaatu arbaacihi alaaata arbaac afar meelood markii loo dhigo saddex meelood baa la bixinaya oo waase cushurkiibaa saan loola dhaqmayaa waxaa ka soo qaadaa afar bilood soo lama waraabin kharash la-aan afar biloodna kharash afartan bilood oo kharash la-aanta lagu waraabiyey cushurkii barkiis ha laga qaado toban meelood meel soo lama baxsheen isagoo dhan haddii kharash la-aan lagu waraabiyo hadda kala bar baa lagu waraabiyey isagoo dhan maaha bilo kooban wey cushurkii barkiis bilaha inta kalena kharash baa lagu waraabiyey barkaa barkii cushurkii barkiis barkaa barki cushurka afar meelood u qaybi markaasaa markii kharash la-aan lagu waraabiyey afartii laba ka mid a ku aaday markii kharash lagu waraabiyeyna labadii kale mid ka mida halaaثatu arbac afar meelood saddexdeed bay ka dhiganta halaaثatu arbaacihi baa la bixinaya iyadoo afar meelood loo shee loo qaybshay saddex afar meelood saddex ahaan baa la bixinaya wailaa haddii kale aysan saa ahayn oo si siman aysan hayna kala badan tahay fa biqisdihi wey inta kusoo aada ayaa la bixinaya waxaa leeyahay roobkii lacag la-aantaha intee bay ku noolaadeen geedahan iyo raashinkan iyo dhulkan intaas kii kharashka ahaana intee ku noolaaday intaas midba inta kusoo aadaa la bixinaya walaa tajibu ma waajibto zakadu ilaa bibuduwi salaaxi suubanaanta daahirideeda mooyaane fi hamari miraha miraha waa labada geed rudabkii iyo geedkii kale oo cinabka ahaa mirihiisii inay muuqdeen oo wanaagsanaadeen oo curdankii ka baxeen iyo washtidaadilxabbi xabadda darnaanshaheeda mooyaane fi zarci dalaga qamadiga sareenka galeyda masegada magaranaysaa digirta waxaa shaciirta heedda iyaguna waa in xabadooda adkaatay si ay suus iyo balaayo ugu nabad gasho wayusanu waxaa la suneeyey kharsu hamari miraha in la gimido in la qiyaaso wey qorsheeyo calaa maalikii baa lagu dul qorsheynaya ninkii lahaa ninkan beer baa u baxday laanta beeraha imaanaya waxaa leeyahay beertaan aan qiyaasanaa inta raashin hadhow ka soo baxaya waxaan ku qiyaasnay intaasoo kiish ninki waxaa leeyahay intaasoo kiish weeye intaasoo kiishna sakadooda waa intaas intaasoo zakaa baa lagaa rabaa beertaadina waa u madax bannaanta haddaa cunaysid iyo haddaa sadaqaynaysid iyo haddaa karsanaysid laakiin haddaan la qiyaasin dee ma iskama karsan karo cunadau bixinaya iyo midda cunaya iyo waxaas waa wax nusqaamaya intaan la taaban horta waa in la kharsi baa la yihahdaa ha qorshayn meeshaan beertaan intaana ku taal tanna intaana ku taal tanna intaana ku taal waxaa leeyahay intaanoo geed intaanoo kiish baa laga guri karaa intaanoo geedna intaanoo kiishaa laga guri karaa intaana intaana laga guri karaa beeraleyda dadkaani maaha bees wixii baa laisku dardaraya wa shardu lkhaarisi midka wax kharsiga sameynaya gimidayo qiyaasayo an yakuuna waa inuu yahay shardigiisu dakaran mid lab musliman oo muslima xuran oo xora cadlan oo caadila caarifan yaqaan beeraha bala barya wasaaradda arrimaha beeraha iyo waxaasaa la baraya intaasoo higtar inta ku taal inta ka baxda inta kadaa wixii baa la fahansiinaya waan yudamina marka qiyaastaani waxay wax taraysaa ninkii beerta lahaa masaakiintu intaasoo kiish bay kugu leedaha beertan markaa dhito aad goysid hadda mayaa waa u fasaxanta annagu intaan kugu leenaha waa naqaan inta saa doonta u isticmaal wa an yudamina kaa wax qorsheeyey waa inuu damaansiiyo almaalika ninka maaliga beerta leh alwaajiba waajibka waa inuu dimnisiiyo damaansiiyo fii dimati dimadiis dimadaada intaasaan ku leena wayaqbalu kii beerta lahana waa inuu aqbalo isagii ama weligiisa ama wakiilkiisa uma yatasarafu waaba tanba wuu ku tasarufayaa fii jamiici hamari mirahoo dhan wuu isticmaali karaa waa maamuli karaa intii xaqa loogu lahaa buu ka reebayaa ama meel kaleba ha ka keena hadduu rabo wuu gadan karaa waa cuni karaa wax kaloo ku samayn karaa waka sidaas buu samaynaya wاllahu subxaanahu wa tacaala aclamu bالsawaab wa ilayhi اlmarjicu wاlmaab